بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله qowluhu khalaqa alkhalqa bicilmih allah subxaanahu wa tacaala khalqiga ayuu abuuray bicilmihi ay caaliman bihim xaaluu yahay mid ku aqoon badan asharxu khalaqa ay awjada wa ansha'a wa abdaca waa saddex kelimadood oo kelimadan la macno ah awjada waa jirsiiyey wa ansha'a wuu bilaabay wa abdaca wuu bilaabay biduuni mihaalin saabiq tusaale ka horeeya ayadoosan jirin wayaأtii khalaqa ayضa khalaqa wuxuu kalu ku yimaadaa bimacnaa qadara wاlkhalqu masdaru khalqiguna waa masdar wa huwa khalqigu hunaa halkan bimacna اlmakhluuq wey khalaqa اlkhalqa ay khalaqa اlmakhluuqa wey khalqiga halkan waa bimacna اlmakhluuq wa qowluhu bicilmihi fii maxali nasbin cala alxaali ay khalaqahum alla wuu abuuray caaliman bihim xaaluu yahay mid ku caalima qaala tacaala alla wuxuu yidhi alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir wa qaala tacaala wacindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa huu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض وال... وال- ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما جرحتم أي ما كسبتم ما ما اكتسبتم بالنهار وحمانك آت كسبتان وفي ذلك أرن كان رد على المعتزلة وحاكسوا جنبه رد معتزلة للردين قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه الإمام عبد العزيز المكي وحويري رحمه الله صاحب الإمام الشافعي إمام الشافعي صاحب كيسة وجليسه iyo midka saa- shaafici jaliiskiisa ahaa jaliiskii macnaa waa mid la fadhiisto oo la joogiisu uu ku badnaa ardayga shaafici waa cabdilcasiis almaki waa tilmiidu shaafici wuxuu yidhi fii kitaabi alxayda kitaabkiisa la yidhaahdo alxayda wuxuu ku yidhi alladii kitaabkaasoo xakaa fiihi ou maki cabdilcasiis kusoo xikaayooday dhexdiisa munaadaratahu munaadarada uu la munaadarooday bishar almariisiy ninka la yidhahdo bishar almariisi uu la munaadarooday cinda alma'muuni ma'muun agtii xiina sa'alahu can cilmihi tacaala markuu cilmiga alla wax ka weydiiyey kitaabkan alxayda waxaa iska leh licabdilcasiis alkinaani almaki waa saaxibu shaafici culummadu waxay isku khilaafeen sixatu nisbati alkitaab ilaa cabdilcasiis almaki yacni kitaabkan in cabdilcasiis almaki loo nisbeeyo ma arrin saxiixa mase ma aha culummadu way isku khilaafeen culummada waxaa ka mid ah qaar diiday nisbada kitaabkan loo nisbeynayo ilaa cabdilcasiis almaki oo waxay yidhaahdeen lam yasix nisbatu hada alkitaab ilaa cabdilcasiis ma sugna kitaabkan in loo nisbeeyo cabdilcasiis almaki culummada sidaa tidhi oo sugnaanta diiday oo kitaabkan inuusan ka sugnayn cabdilcasiis sheegtay waxaa ka mid ah alimaamu dahabi raximah llah adahabi fi lmiisaan wuxuu yidhi lam yasix isnaadu kitaabi alxayda ilayhi fakaannahu wudica calayhi wuxuu u tarjumaynaya cabdilcasiis almaki markaasuu yidhi lam yasix isnaadu kitaabi alxaydati ilayhi kitaabka la yidhaha alxayda sanadkiisu ma sugna buu yidhi sanadka ilaa cabdilcasiis laga gaaro sanad saxiixa ma aha fakaannahu waxaad moodaa buu yidhi wudica calayhi in lagu been abuurtay in lagu dejiyey oo lagu been abuurtay ayaad moodaa macnaha sidaasuu kitaabku u egyahay way wuxuu kaloo dahabi yidhi isla kitaabkaas almiisaan kitaabki kitaabkiisa almiisaan wuxuu yidhi moxamed ibnu lxasan addacaa ninkaasuu ka hadlayay moxamed ibnu xasan addacaa can cabaas adduuri moxamed ibnu xasan addacaa can cabaas adduuri itahamahu abu bakrin alkhatiib itahamahu abu bakrin alkhatiib biannahu yadacu alxadiida بأنه يضع الحديث قلت ذهب يا داعي قلت هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة رواه عنه أبو أبو عمرو بن سماك رواه عنه أبو عمرو بن سماك ويغلب على ظني ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب الحيدة فإني لأستبعد وقوعها جدا فإني لأستبعد وقوعها جدا الذهبي رحمه الله لبضع موضع wuxuu ku inkiray kitaabkan sugnaantiisa mowdica hore wuxuu yidhi lam yasix isnaadu kitaabi alxaydati ilayhi fakaannahu wudica calayh marka cabdilcasiis uu tarjumaynayay ma ma sugnaan buu yidhi oo ma ansixin in loo nisbeeyo kitaab alxayda waxaadna moodaa buu yidhi in lagu been abuurtay oo asiga loo nisbeeyey mowdican labaadna markuu ka hadlayay ninkan la yidhaha maxamed ibn xasan iddacaa can cabaasin idduuri can cabaasin idduuri macnaa cabaasuu ka wariyaa buu ka wadaa wuxuu yidhi itahamahu abu bakr alkhaiib biannahu yadacu alxadiid alkhaiib albaqdaadi ayaa ninkan wuxuu ku tuhmay inuu axaadiidta been abuurto markaasuu yidhi dahabi qultu huwa aladii infarada biriwaayati kitaab alxayda ninkan waa ninka la gaar noqday warinta kitaab alxayda rawaahu canhu waxaa ka wariyey asiga abu camr ibnu samaak ninkaasaa ka soo wariyey marka maxamed ibn xasan addacaa baa la gaar noqday buu yidhi kitaabkan warintiisa ninkaasina waa nin lagu tuhmay bilwadci wayaglibu calaa dannii dannigayga iyo malahayguna waxaa qaalib ka ah buu yidhi annahu huwa aladii wadaca kitaab alxayda inuu yahay ninkii dejiyey kitaab alxayda ninka been abuurtay inuu asiga yahay aan dannigayga qaalib ka ah buu yidhi fa innii anigu la astabcidu waxaan fogaysanaya oo ila dheer oo baciid ila ah wuquucahaa munaadaradan dhiciddeeda jiddan aada iyo aad bay iila fog tahay buuyi munaadaradan bishir iyo cabdilcasiis dhex martay dhicitaankeedu aniga wax fog bay ila tahay dahabi waad aragtaan waa fogeeyey arrinkii kitaabka nisbadiisa waa diiday alimaamu dahabi raximah llah laakiin diidmada dahabi nadaraa ku jira horta sababta u diiday waa maxay culammada qaar waxay sheegeen sida ibnu xajar oo kale fii lisaan ilmiisaan sababtu inay tahay dahabi raximah llahu tacaala wuxuu fogeystay oo munaadaradan u fogeysta waxa waaye buu yidhi munaadaradan waxay ka dhacday cinda alma'muun markay doodayeen bishir iyo cabdilcasiis waxaa goobjoog ahaa munaadaradaas xakamna ka ahaa alma'muun ma'muun amiiruu ahaa markaa umaradii cabaasiyiintuu ka mid yahay waana ninkii u gargaarayay imaamu axmed raxmatullaahi calayhi culimmadii ahlu sunnahana ku dhibaateeyey masaladii khalqulqur'aan oo axmed ibn abi du-aad la socday kitaabkana waxaa ku qoran kitaabulxayda markii labadooda ay munaadaroonayeen inuu soo dhex gelayay ma'muun ee uu lahaa axsanta ya cabdilcasiis meelo badan sidaasaa ku jirta markuu cabdilcasiis u jawaabo bishir wuxuu ayidaya ma'muun cabdilcasiis uu ayidaya oo wuxuu lahaa waad wanaajisayoo si fiican baad ugu jawaabtay waxyaabaha qaar cabdilcasiis uu ka laasiminaya hadallada bishir marka uu sheego cabdilcasiisna wuxuu lahaa ma'muun ilaahaan ka magan galna waxa noocaas oo kale inaan aamino meesha marka shakigu ka yimid waxa waaye sidee markay munaadaradan dhacday kadib oo ma'muun ugu sii taagnaa masalatu khalqi qur'aan ila masalatu markii munaadaradan dhacayso waxaa ka dambeeya dhibaatadii imaamu axmed iyo a'imadii loo geysanayaa ka dambeysay haddii munaadaradaani ay sax tahay ma'muunna oo meesha joogay waxay dhaheen culummada diidan ama shaki gelinaysa kitaabkan munaadaradaasi hadday dhacday ma'muunna uu sidaa u ayiday suuragal ma ahaateen ma'muun inuu mar dambe ayido qowlkii jahmiyada waa iska diidi lahaa bay yidhaahdeen taasu waa sabab sababta labaadna waa ninka hadda la sheegay oo dahabi uu yidhi waa muttaham bilkadib ama bilwadci ninkaasa keliyaana la gaar noqday soo warinta kitaabkan labadaa cillay sheegeen qolaa cillo saddexaad ku darto waxay dhaheen munaadarada iyo hadallada qaar xoogaa waxaa ku jira akhtaa meelaha qaar iyo qaabka munaadarada akhtaa caqadiyaha ku jirtay dheheen horta kitaabka waa risaalo yar kitaab aada u weyn ma aha xoogaa risaalo dhexdhexaada wey waxaana taxqiijiyey oo taxqiiq ku leh asheekh cali ibni naasir faqiihi oo ka mid ah culammada mucaasiriinta ah aada ninkan looma yaqaan laakiin waa caalim weyn culummadu hadde qaarna waa caan baxaan qaarna waa qarsoon yihiin culummada qarsoon uu ka mid yaho aada aan loo aqoon laakiin dalabatulcilmigu in badan way maqlaan taxqiiqaaduu leeyahay mu-alafaadna waa leeyahay masjidka nebiga sala allahu caleyh wasalamna mudarisuu ka yahay muddo aada u dheer nin waa yeela waa hadda jaamacadda waxay isku fasal ahaayeen asheekh rabiic ibnu haadi almadkhali ayay isku fasal ahaayeen oo isku waqti ahaayeen ninkaasi ama shiikhaasi kitaabkaas wuxuu ku leeyahay taxqiiq taxqiiqiisa wuxuu ku sheegay arrimaha ama muqadimadu wuxuu ku sheegay khilaafka kitaabkan la isku haysto labada arrinee la sheegana wuu ka jawaabay midda ah ma'muun hadduu munaadaradaas xaadir ahaa cabdilcasiisna uu ayiday muxuu markii dambe usii ayidayay jahmiyada iyo muctasilada taasi hadda way sahlan tahay jawaabteeda oo qofka inta xaqa garto ayaa laga yaabaa inuusan raacin macrifatu lxaqi iyo qabuululxaqi laba arrin bay kala yihiin qofka xaqa waa garan karaa laakiin hadda inuu waafaqo ou xaqi ku tooso ou aqbalo waa hidaaya min allahi casa wajalla qofkuu doonuu ilaahay waafajiya subxaana wa tacaala waa laga yaabaa marka hore inuu qiro marka dambena uu haddana ka noqdo lishayin fii nafsihi taa marka wax loo la dhihi karo waa baciidoo waa arrin fog ma ah waa waxyaabo mumkin oo dhici kara dad culummaha inxiraafo soo maha ma'muun caalimba ma ahayn dad culummaha inta xaqi gartaan ayay haddana garab maran hadduuse ilaahay hanuun la doonin subxaana wa tacaala taas marka jawaabteeda waa sahlanta waa dhankaas midda labaad oo ah xagga sanadka wuxuu sheegay asheekh cali ibni naasir kitaabkan inuu leeyahay sanad kale oo wuxuu leeyahay wuxuu ku yimid min ariiqi ibni bata sanad saxiixana waa ku yimid oo aan ahayn sanadkan moxamed ibnu xasan addacaa aan ahayn ninkaa dahabi sheegay hadalka dahabiya ah ninkaana la gaar noqdayna waa xasba cilmihi waa waa inta dabcan imaamu dahabi uu ka ogaa kitaabka sanadkiisa inuu ninkaa la gaar noqday laakiin waxaa la helay sanadkaas sanad aan ahayn oo wariyey alimaam ibnu bata raximah llahu tacaala ilaa cabdilcasiis almaki oo kitaabkan sanadkiisa ah haddii sanad kale la helay ninkan kadaabka ee wadaaca ee wadciga lagu tuhmana uusan ku jirin min xaydu sanadna kitaabka waa sugan yahay waxaa kaloo khilaafba ka jira bayna alculamaa kitaabada ma loo shardiyaa sixadooda asaaniid mase shuhura ku filan kitaabka inuu caanbaxo miyaa ku filan mase sida axaadiistan waxaan leenahay sanadka ha la tiriyo oo nin walba sanadkiisa ha la baaro ilaa aan garanno ama aan hubinno inuu sanadkan saxiix yahay haddaan nin daciifa ku aragno kitaabka waa daciif maan leenahay sida axaadiista loo leeyahy xadiidkan waa daciif culimmada taa laftirkeeda waa isku khilaafeen bacdu alculamaa waxay leeyihin shuhradaa ku filan kitaabku hadduu caan baxo khalaas oo waxay la mid tahay bay yidhaha ninka nasabkiisoo kale ninkaan sooma abtirsanayo markuu yidhahdo matalan anugu qabiil fulaan aan ka soo jeedaa dhihi mayna sanad saxiixa keen inaad qabiil fulaan ka soo jeedo caddaynaayo maxaa nooga filan shuhradii iyo caanbaxaasaa ku filan nisbatulkutubna waxay dhaheen waa sidaas oo kale walidaalika kitaabo fara badan oo hadda aan culummada laga soo naqliyo ama loo nisbeeyo mid walbo ka mid ah asaaniid hadda looma shardiyo waxaan leenahay imaam fulaan wuxuu allifay kitaab fulaan haddii war la geliyo ama matniga waxa ku qoran la tuhmo ama cibaaraad imaamkaas aan laa'iq u ahayn lagu arko markaasoo kale waa suuragal in la yidhaha bal ha la hubiyo kitaabka noocaana laakiin haddaysan wax tuhmaa iyo wax shakiya asal ahaan ay jirin asalka looma shardiyo kitaabada asaaniid looma shardiyo waxaa soo haray matniga kitaabka kitaabka horta aniga hadda ka hor waa akhriyo kulligiis awal iyo aakhirba munaadaraduna munaadaro aada u macaan waay haddaad akhriso wuu ku jiidanayaa adaanba joojinaynin sida imaamkan sunniga uu ifxaamiyey ninkan jahmiga ah iyo cilmiga iyo aqoonta iyo balaaqada ilaahay siiyey aadaad u jeclaysanaysaa waxaana weliba ka baranaysaa ood ka faa'iidaysanaysaa sida ahlubaatilka loo ifxaamiyo loo afxiro meelaha qaar bishir afkuu taagtaagayaa wax jawaaba ma hayo waa ifxaamiyey wuxuu ku jawaabo weynayaa markaasuu leeyahay cabdilcasiis ma ka gudbay ma'muuna wuxuu leeyahay ka gudub waa kuu jawaabi waayey caqliga ay sheeganayeen xataa wuu ku ifxaamiyey marka kitaab kitaab aada u fiican waaye weliba qofkii ku hela taxqiiqa sheikhaas cali ibni naasir alfaqiihi xafidahu llahu tacala waa taxqiiq aada u fiican kitaabka matnigiisuna waa saliim waa kitaab caqiidadiisu waxa uu ka hadlayo ee tacqiidata ahlusunna wax uu difaacayo laakiin wuxuu ku difaacayaa waxay tahay bilcaqli wannaqli labadaba wuxuu ku difaacaya caqiidada saxiixa waa caqli iyo naqli labadaba khulaasada waxa waaye kitaabku inuu sugan yahay culamo fara badanna way ka soo naqliyaan kitaabkan sheikhulislaam baa ka mid a asagoon wax waragelin maba fii bacdi kutubihi wuxuu ka soo naqliyaa cabdilcasiis almaki oo wuxuu leeyahay qaala cabdilcasiis almaki fi kitaabi alxayda ibnu lqayim waa ka soo naqliya asagoon wax wara aan gelinayn alkhatiibu albaqdaadi markuu u tarjumaynaya cabdilcasiis almaki waa u sugay kitaabkan inuu leeyahay khatiib albaqdaadi raximah llah alimaam ibnu nadiim oo asigana kitaab taariikha leh asigana wuu u sugay kitaabkan inuu leeyahay cabdilcasiis almaki culummada marka way ka soo naqliyaan waa kitaab mashhuur ah dacfiga iyo cilada labada cilee la sheegana culummadu way ka jawaabeen qaala bishrun bishir wuxuu yidhi aquulu waxaan leeyahay laa yajhalu cabdilcasiis almaki su-aalo wuxuu weydiiyey bishir xiina sa'alahu can cilmihi tacaala ka waran buu yidhi cilmullaahi ma sugaysaa bishiru qaala bishrun wuxuu yidhi aquulu wuxuu yidhi laa yajhalu fajacala wuxuu gudagalay cabdilcasiis yukariru su-aala inuu ku celcelinayo su-aasha can sifati lcilmi oo wax ka weydiinayo taqriiran lah asagoo arrinta ku taqriirinaya buu ku celceliyey wa bishrun yaquulu bishirna wuxuu ku celinayaa laa yajhalu ilaahay subxaana wa tacaala ma jaahil noqdo muctasilada sifaadka laba dariiqay u maraan qolo waxay yidhaahdaan waa caliimun laakiin bilaa cilmin way qolona waxay leeyihiin laa yajhalu oo xataa caliimka ma ogola cilmina ma ogola marka cilmiga alle la soo gaaro nafyi bay isticmaalayaan oo waxay leeyihiin laa yajhalu ilaahay jaahil ma noqdo war caliim ma yahay wuxuu leeyahay laa yajhalu ma ogola inuu cilmiga ka hadlo waa sida bishir almariisi oo kale way walaa yactarifu lahu una qiri maayo annahu caalimun bicilmin allah subxaana wa tacaala inuu caalim yahay u qiri maayo faqaala alimaam cabdulcasiis nafyu ljahli laa yakunu sifata madxin jahli la anfiyo ma noqonayo buu yidhi sifo ammaan fa inna qowlii hadalkayga aan leeyahay haadihi lustuwaanatu tiirkan laa tajhalu ma jaahil noqonayso tiirkan jaahil ma aha haddaan idhaahdo laysa huwa ihbaata alcilmi laha ma ahan buu yidhi inaan cilmi u sugayo waqad madaxa allahu tacaala alambiyaaa walmalaa'ikata walmu'miniina bilcilmi allah subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay ambiyada iyo malaa'igta iyo mu'miniinta cilmi buu ku ammaanay laa binafyi ljahli jahli inuu ka anfiyo kumuusan ammaanin haddaad tidhaahdi derbigan laa yajhal ma ammaantay ma ammaanin macnaheedu waxa waaye qaabiliyatuljahli ma lahan jahli ma qaabilayaa laga wadaa ee macnaheedu maa aqoonuu leeyahay ma aha idan nafyigaasi ma aha ammaan madxi tusin maayo walidaalika allah subxaana wa tacaala ambiyada iyo malaa'igta iyo mu'miniintaba wuxuu ku ammaanay cilmi ee kumuusan ammaanin inuu jahli ka anfiyo faman abata alcilma qofkii cilmi suga faman ahbata alcilma qofkii cilmiga suga faqad nafa ljahla jahliga waa anfiyey waman nafa ljahla qofkii jahli anfiya lam yuhbit ilcilma cilmi ma sugin hadalka hadal waadixa waay soo ma haddaad cilmi sugto jahli waad anfiso waana ammaantay qofka a cilmiga u sugtay laakiin qofkii jahli anfiya lam yuhbit alcilma cilmi ma sugin maxaa yeelay nafyu ljahli laa yastalzimu alcilm jahli oo la anfiyo ma laasimsanayo cilmi iyo aqoon wa cala alkhalqi khalqiga waxaa ku waajiba an yuhbituu maa adbatahu allahu linafsihi ina allah subxaana wa tacaala u sugaan wuxuu naftiisa u sugan wayanfuu alla ay ka anfiyaan maa nafaahu waxa naftiisa uu ka anfiya wayumsiku ay ka haystaan ay ka hakadaan camaa amsaka canhu wuxuu alla ka hakaday subxaana wa tacaala wuxuusan ilaahay ka hadlin oo inaysan ka hadlin wاdaliilu اlcaqliyu calaa cilmihi tacaala daliilka caqliga ah ee tusinaya allah cilmigiisa waxa waye annahu yastaxiilu iijaadu اlأshyaaءi waxaa mustaxiila ashyaada jirsiintooda annahu yastaxiilu waxaa mustaxiil ah iijaaduhu jirsiinta alle al ashyaa'a ashyaada uu jirsiinayo maca aljahli ayadoo lala qaba jahli suuragal ma aha walianna iijaadahu alashyaaa jirsiinta ashyaada uu jirsiiyana waxay ku ahaatay biiraadatihi doonistiisa wاliraadatu doonistuna tastalzimu waxay laasimsanaysaa tasawura almuraadi waxa la doonayo suuradaysigooda shay markaa rabto inaad doonto macnaheedu waa maxay maxaa ka horeeya doonistaasi waa inaad suuradaysato shayga aad doonaysa wa tasawuru lmuraadi waxa la doonayo in la suuradaystana huwa alcilmu bilmuraad waa in aqoon loo yeesho wixii la doonaya waxa aad suuradaysanayso ma suuradaysan kartid haddaadan aqoon macrifay keensanaysaa fa kaana aliijaadu jirsiintu marka waxay noqotay mustalziman mid laasimsanaysa liliraadati doonista wاliraadaةu doonistuna mustalzimaة waa mid laasimsanaysa lilcilmi aqoon faاliijaadu jirsiintu mustalzimu waa mid laasimsanaysa lilcilmi aqoon waliأna اlmakhluuqaati fiiha makhluuqaadka waxaa ku sugan min alإxkaami xagga suginta wاlإtqaani alإxkaam wاlإtqaan waa isku dhow yihiin dhanka macnaha waxaa ku jira maa yastalzimu wax laasimsanaya cilma alfaacili lahaa midka samaynaya aqoontooda markaad fiiriso sida khalqigan ama makhluuqaadkan ay u sugan yihiin sida ay iskugu dubadhacsan yihiin sida nidaamkooda uu u toosan yahay halkaasi waxaad ka dareemaysaa inay laga maarmaan tahay midkii sameeyey waxyaabahan makhluuqaadka ah inuu caalim yahay oo aqoon uu leeyahay lianna alficla almuxkama almutqana maxaa yeelay ficilka sugan yamtanicu wuxuu diidayaa suduuruhu soo fulidiisa can hayri cilmin yamtanicu waxaa mamnuuc noqonaya suduuruhu soo fulindiisa uu ka soo fulayo can hayri caalimin midaan caalim ahayn waxaa mamnuuca ficilka noocaasa inuu ka yimaado can hayri caalimin qofaan caalim ahayn walianna min almakhluuqaati makhluuqaadka waxaa ka mid a maa huwa caalimun mid caalima waa ka mid a wاlcilmu cilmiguna sifatu kamaalin sifa kamaal wey wayamtanicu waxaa mamnuuca anlaa yakuuna alkhaaliqu inuusan khaaliqu noqon caaliman caalim waa mamnuuc haddii makhluuqaadkii caalim ku jiro waxaa suuragal aanan ahayn khaaliqii makhluuqaadkan abuuray inuu caalim ahaan waayo maxaa yeelay cilmigu waa sifatu kamaal in sifatu kamaal laga helo makhluuq khaaliqii abuurana laga waayo arrin suuragala ma aha wa haadaa arrinkaani lahu ariiqaani laba wada u leeyahay axaduhumaa labada wada midkood waxaa waye an yuqaala in la yidhaahdo naxnu naclamu bidaruurati annaga waxaan ognahay cilmi daruuriya cilmiga daruuriga ah mid baarid iyo baxi iyo iktisaab u baahan ma aha waa wax cilmi kugu beeran iyo aqoon kugu beeran wey waxaan ognahay bidaruura ana alkhaaliqa akmalu min almakhluuq khaaliqu inuu ka kaamilsan yahay makhluuqa arrintaasi ma u baahan tahay baxi iyo mutaalaca iyo wax akrin miyay u baahan tahay uma baahan qof walboo caqli leh ajhalu nnaas haddaad hadda tiraahdo war khaaliqii makhluuq yaa kaamilsan jawaabta deg dega uu ku siinaayo waxa waaye inuu khaaliqu kaamilsan yahay ana alkhaaliqa akmalu min almakhluuq wa ana alwaajiba waajibkuna akmalu inuu ka kaamilsan yahay min almumkini waajibkayuu ka wadaa oo allah subxaana wa tacaala mumkinkan waa makhluuqa wa naclamu waxaan kaloon ognahay daruuratan daruur ahaan baa waxaan u ognahay annaa low faradnaa shay-ayni haddii aan qadarno laba arrin axaduhumaa labada arrin midkood caalimun inuu yahay waalaakharu midka kalena hayru caalimin caalim inuusan ahayn haddaan qadarno kaana alcaalimu akmal midka caalimka ayaa kaamilnimo badan buy laba shay oo lagu leeyahay kanna caalim wey kanna caalim ma aha yaad fadilaysaa haddii lagu yidhahdo maxaa maxaad fadili lahayd kan caalimkaabaa akmala baa leedahay falow lam yakun ilkhaaliqu caaliman hadduusan khaaliqu caalim ahayn lazima waxaa ka laasimaya an yakuuna almumkinu mumkinku inuu noqdo akmala minhu mid ka kaamilnimo badan wa huwa arrinkaasina mumtanicun wa huwa isiguna mumtanicun waa mid mamnuuca waxaa ka dhalanaya khaaliqii hadduusan caalim ahayn waxaa ka laasimaya makhluuqii inuu ka kaamilnimo badnaado allihii khaaliqa ahaa arrintaasna suuragal ma aha ahaanii mida labaad an yuqaala in la yidhaahdo way kullu cilmin fi lmumkinaat cilmi walba oo ku sugan waxyaabaha mumkinaadka ah allatii mumkinaadkaasoo hiya almakhluuqaatu makhluuqaadka ah fa huwa minhu alla xaggii buu ka ahaaday subxaana wa tacaala an yuqaala in la yidhaahdo kullu cilmin cilmi walba oo fi lmumkinaati waxyaabaha mumkinaadka ah ku sugan allatii mumkinaadkaasoo hiya almakhluuqaatu ah fa huwa minhu alla xaggii buu ka ahaaday cilmi walba makhluuqaadka ku dhex jira xagguu ka yimid waa min allahi subxaana wa tacaala wa min almumtanici waxaa mamnuuca marka an yakuuna faacilu lkamaali midka kamaalka sameeyey wa mubdicuhu bilaabay kamaalkaasi waxaa mamnuuca inuu ahaado caariyan minhu mid ka maran kamaalkaas kii kamaalkii sameeyey inuu asigii ka marnaado kayrkiisna uu siiyo arrin suuragala ma aha bal huwa axaqu bihi bal asaa ku xaqnimo badan kamaalka wallaahu tacaala alla wuxuu wallaahu tacaala lahu lmathalu laclaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wasfi sarreeye weeye laa yastawi huwa walmakhluuqaatu asiga makhluuqaadku ma sinna laa fii qiyaasi tamhiilin walaa fii qiyaasi shumuulin labada midna kuma sinna bal kullu maa habata lilmakhluuqi wax walboo makhluuqa u sugnaada min kamaalin oo kamaal ah falkhaaliqu bihi axaqu khaaliqa ayaa ku xaqnimo badan kanna maxaa la yihahdaa waxaa la yidhaha qiyaasu lawlaa labadii hore waa la diiday midkaana waa la sugay bal kullu maa habata lilmakhluuqi wixii makhluuqa u sugnaado min kamaalin ah falkhaaliqu bihi axaqu khaaliqa ayaa ku xaqnimo badan wa kullu naqsin naqsi walba tanazaha canhu makhluuqun makhluuqa uu yani ka nasahnaado ka marnaado wa kullu naqsin naqsi walba tanazaha canhu uu ka marnaado makhluuqun maa makhluuqun makhluuqaadka ka mid a fatanziihu lkhaaliqi canhu wlaa khaaliqa in laga nasaho ayaa awlaa marka qiyaasulwlaa in la isticmaalo ayuu halkan ula jeedaa sheekhu raximahullah waxay marka kusoo koobmaysaa suurtagal ma ahan in insaanku caalim noqdo allahna uusan caalim ahayn caqlanna wax suuragala ma aha sharcanna wax suuragala ma aha sharcigu hadda waaba caddeeyey inuu ilaahay caalim yahay subxaana wa tacaala laakiin caqlan xataa wax suuragala ma aha labadan wajihu sheikhu ku caddeeyey raximahullah waxaan ognahay oo cilmi daruuri ah cilmigu inuu kamaal yahay oo haddii maanta laba makhluuq la isbarbar dhigo oo la yidhaahdo kani waa jaahil kanna waa caalim ayuhumaa afdal markiiba maxaa la soo degdegaysaa alcaalimu afdal waa wax daruuri oo kugu beeran sidee marka u suuro gelaysaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala u diida sifatulcilmi adigoo naaqisana aad tidhaahdo anaa ku sifaysan sifatulcilmi ama aad ogolaato in la yidhahdo fulan waa caalim midda labaadna makhluuqaadka cilmiga ku dhex sugan waa min allaahi adiga aqoonta aad leedahay ayaa ku siiyey ilaaha ku siiyey subxaana wa tacaala allihii cilmiga aad leedahay ku siiyee bixiyey aqoonta la sheegaya makhluuqaadka ku dhex sugan noocay doonto ha noqoto allihii siiyey ee jirsiiyey inuu ayagiina kamaalka siiyo asigana uu ka marnaado ayadana waa arrin mumtanic oo aan suuragal ahayn kamaal walba oo makhluuqa u sugnaaday oo wax naqsiya aan ku sugnayn biwajhin min alwujuuh maxaan leenahay falkhaaliqu awlaa bihi naqsi walba oo makhluuqa laga nasaho waxaan leenahay falkhaaliqu awlaa bihi allah subxaana wa tacaala ayaa ku awlaysan in laga nasaho wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin